lah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuur اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaaini raxmatika ya arxam araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo toddobaad min suurati اlbaqara mathaluhum kamatali ladii istawqada naaran falamaa adaa'at maa xowlahu dahaba allaahu binuurihim watarakahum fii dulumaatin laa yubsiruun waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu ka soo qiseeyey kuwa mu'miniinta ah iyo tilmaamahooda waxaa ilaahay inoo soo sheegoo kale kuwa gaalada ahaa ee kaafiriinta ahaa iyo tilmaamahooda waxaa kaloo ilaahay inoo soo sheegay subxaanahu wa tacaalaa kuwa munaafiqiinta ah oo iyaguna ka mida nooc gaalada ka mid ah laakiin iimaan daahirsanaya oo iimaan sheeganaya kuwaasoo si baac dheer looga waramay ilaa saddex iyo toban aayadood baynu dhexda kaga soo jirnay mathel marka laba mathel oo laba tusaale ah oo arrintooda lagu caddaynayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegaya ilaahay wuxuu yidhi mathaluhum kuwa munaafiqiinta mathalkoodu iyo sifadoodu ka mathali ladii kii tusaalihiisi oo kale weeye alladiidu bimacna aladiina bay kuu noqon doontaayoo damaa'irta loo celin doonaa ka garan doontaa mathaluhum ka mathali ladii kii tusaalihii oo kale weeye istawqada naaran naar hursaday shaksi dab shitay si ou u kulaalo si ou u ifsado sidaa dab u shitay falamaa doo'at naartii markay u ifisay maa xowlahu hareerihiisa wixii ahaa dhinacyadiisii uu arkay qof mugdi maraya oo u baahnaa iftiin iyo wehel oo dab shitay markuu dhinacyadii arkay oo xoogaa wehela helay oo aamin noqday oo dabkii weheshaday falamaa adaaat markay ifisay naartii maa xowlahu dahaba allaahu ilaahay tegsiiyey binuurihim nuurkoodii binaarihim lama dhihin binuurihim baa layidhi dahaba bimacnaa dahabaan ka macnayna dahaba allaahu ilaahay baa tagay dhihi maynee waxa weeyaan dahaba allaahu bimacnaa ilaahay tegsiiyey binuurihim bacda ku jidhaa laga garanaya sidaa markii ay dhacday oo qofkii wax arkay baa hal mar dabkii laga demiyey zam markaasuu mugdi ku soo noqda oo indhihii wax ka arki waayo nuurkii iyo iftiinkii waa la waayo wehelkii uu helay waa dhammaaday wa tarakahum ilaahay kaga tegey dahaba allaahu binuurihim damiirka ayada loo celinaya jamca wa tarakahum waa damiir kale isna sidii oo kale ah laa yubsiruuna sidoo kale wa tarakahum ilaahay ka ahaysiiyey fii dulumaatin mugdiyaal dhexdood buu kaga tegay laa yubsiruuna xaalis waxba u jeedin marka sidaasoo kale weeye iyaga tusaalahood sida qofkaas dabkii markuu shitay ee uga dantay mugdi ugu baaqi noqday cabsidii ugu soo noqotay wax dheefa uusan u helinin sidaasoo kale weeye aamanaadaan ay dhahayaan iyo mu'miniinta ay iska dhigayaan waxay u tarayso ma jidho tusaalahaas cajiibka baa munaafiqiinta ilaahay tusaale uga dhiga baadinimo markay soo gateenoo hanuun kusoo bedel qaateen waxa ay noqon doonaan sida ay ka dhegan yihiin waa sidaas sida qofkaas faa'iide darro u noqday sidaasoo kale iyana u noqonaya waxay helayaan ma jidho oo aan cadaab ahayn dahaba allaahu binuurihim wa tarakahum fii dulumaatin dulumaadkaas waa shaki iyo kufri iyo nifaaq baa looga dhex tegay wax hanuun ah waxay meelay ku hanuun khayrba ku hanuuni mayaan badbaadada waddadeeda ma garanayaan fii dulumaati laa yubsiruun sidaa weeye xaalkood marka dadku waxay garanayaan inagu garan karnaa qofkaas baadiyaha marayey oo baqayey oo u baahnaa iftiinka oo dabka shitay oo wixii uu shitay isagoo aan ku nafcinin oo waxba u tarin isla markii misna laga qaaday oo waayey tusaalahoodu kuwa waa sidaa weeye dahab allaahu binuurihim dahab allaahu binuurihim waxaa loo leeyahay aan loo dhahaynin binaarihim waxa weeyaan dabku wuxuu leeyahay iftiinna waa leeyahay kulaylna waa leeyahay wax gubid marka iftiinkii baa laga qaaday wey ixraaqii iyo naar naarnimadii iyo cadaabkiina iyaga waa u haray wey binuurihimna waa la yidhi iyo bidaw'ihim lama dhihin ilaa dawgu siyaado xagga nuurka isaga ah macnaha sii iftiin badan kaasaa waxaa la yidhi binuurihim dahab allaahu binuurihim nuurka mufrad baa laga cabira mugdigiina jamac baa laga cabilo wa tarakahum fii dulumaatin mugdiyaal baa layidhi waxaa la tusaalaynayaa xaqu waa hal mida siraadulmustaqiimka weeyaan amaa baadilku wadooyinkiisa iyo laamihiisu waa badan yihiin sidaa darteed baa xaqiina ifraad looga cabiray baadilkiina looga cabiray sidaas jamaca looga cabiray wa jacala adulumaati wannuura aayad kale oo iyada ilahay laha subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala summun hum kuwaas summun ka summi wax dhagala oo kale wey kuwa dhagalaa wey khayr ma maqlayaan bukmun kuwa afla weeyaan khayr ku hadli mayaan wax afla oo kale wey cumyun kuwa aragla weeye kal cumi wax aragla oo kale indhala oo kale wey maa binu aadan ahaan hadda markay joogaan dhagana wax waa ka maqlayaan afkiina waa ka hadlayaan indhihii wax waa uga jeedaan waxayse ka dhigan yihiin sidaysan khayrka u arkayn u maqlayn uga hadlayn wax dhagala oo indhala oo maqalla saasoo kale fahum iyagu laa yarjicuuna noqon mayaanoo baadilka iyo dalaalka ay ku sugan yihiin ka laaban mayaan taas waa miaalka hore ow amase maalhum waxay ka dhigan tahay ow ka sayibin ka asxaabi sayibin roob kuwa u saaxiib oo kale wey sayibkaasoo min asamaai cirka xaggiisa ka ahday waxay ka dhigan tahay maaluhum iyagoo tusaalahoodu awda waa tanwiciyadii tusaalahoodu waa midkaas iyo tusaalahan kaleba qolo siday u wareersan yihiin waxay ka dhigan yihiin ka sayibin ka maali qowmin qolo oo kale oo asaabahum madarun shadiidun roob daran asiibay aw ka sayibin min asamaa'i ilaa roobkii kor buu ka imaanaya roobku markuu imaanayo cirku daruura yeesho dhulkii mugdi buu noqonaya aw ka sayibin min asamaa kaasoo fiihi dhexdiisa dulumaatun mugdiyaal ahaaday dulumaatun mugdiyaal ahaadeen iyo waracdun saw daran onkod iyo hanqar iyo wabarqun hilaac roobku markuu yimaado qaybo ka mid a unkadka iyo sawdkaa daran iyo qararacda yeris iyo hilaac wahwahleh iyo mugdi intaasuu wataa fiihi dulumaatun wa racdun wa barqun qof marka meel cidlaa marayey oo meeluu jirsada aan haysan oo baadioo kale maalan marayey oo cirkii mugdi noqday oo unkaday roobki oo biriqdii iyo hilaacii iyo unkadkii iyo iskugu yimaadeen unkadka marka mid baa codkiisu aada u daran yahay raacdigaas malaggiina waa lagu fasiraa sawka daran oo yeerayana waa la yidhaahdaa yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda min asawaaciqi sawaaciqda ka cabsasho ay ka baqayaan darteed min asawaaciq hangarkaas iyo hugunkaas iyo dhawaqaas iyo sawkaa daran si aysan macnaha dhagahooda u maqal bay faraha dhagaha gelinayeen asaabicda waa fartoo dhan farahoo dhan baa la yidhahdaa laakiin farahoo dhan dhagaha ma geli karaane xubin ka mida weliba qeyb ka sii mida baa qofku dhegta farta gelin karaa laakiin farihii oo dhan baa la cabiray yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciq baa li waa majaaskii mursalka ahaa waxaa la yidhahdaa min idlaaqi اlkulli farihii oo dhan baa la cabiray wa iraadat اljuzi qeyb ka mid ah baana loo jeedaa faraha meesha hore farta baa dhagaha geli ka dhah yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciq waa min ajli sawaaciq maxay saa u samaynayaan xadar almowt dhimasho ka baqideeday ka baqayaan in biriqdaas iyo waxaa ku dhacaan ay halaagsamaan saasoo kale wey wallaahu ilaahayna muxiidun mid koobaabay wey bilkaafiriina kuwa gaalada ah awoodiis ayuu ku koobaabay subxaana wa tacaala yakaadu wuxuu sigayaa albarqu hilaacu yakhdafu inuu dafo absaarahum indhahooda inuu tiro hilaaca midka wac wac wac leh oo daran oo indhaha inuu qaado sigaya saasoo kale wey kullamaa adaa markuu u ifiyo lahum iyaga meeshuu ifinaya mamsha bay ka dhiganta meel makaanu socdo markuu u ifiyo mashow way soconayaan fiihi dhexdiis meel bay guuraynayeen marayeen hilaacu markuu wahdhaho sidii toosh loo daarayoo kale intuu u muujiyo way soconayaan ilaa in qadar baa u muuqanaya intaasoo tilaabo ay socon lahaayeen kullamaa adaaa lahum mashow fiih way soconayaan wa idaa adlama markuu mugdiyoobo calayhim dushoodana markuu macnaha qarsoomo oo hilaacii markaa istaagana qaamuu waa istaagaya ilaa mugdi bay noqota meesha waxba uma jeedaan sidaasoo kale wey arrinkaa marka tusaalaha ku sugan waxa weeyaan siday kuwaani u wareersan yihiin siday jahli ugu sugan yihiin baa la tilmaamayaa markay hilaacaa helaan iyagoo baqayey oo hilaacu inuu indhaha tiro xataa awal hilaaca laftiisa ka baqayey inta yaroo uu u ifiyey way soconayaan fursaddaa yar bay ka faa'iidaysanayaan dhowr tilaabay qaadayaan markuu hilaacaasi ka damo na waa istaagayaan bartii hilaacu kaga go'ay bay istaagayaan walow shaaa allaahu ilaahay hadduu doono la dahaba waa tagsiin lahaa bisamcihim iyo wa absaarihim bisamcihim maqalkooda oo maqalyadooda looga jeedo iyo wa absaarihim aragyaalkooda ilaahay dhagahaba waa ka qaadi lahaa maqalka aragga waa ka qaadi lahaa hadduu ilaahay doono hilaacaasa indhaha tiri lahaa waana la dhaga tiri lahaa haddii ilaahay doono la dahaba waa la tegi lahaa bisamcihim waxaa kaaga cajo badan walow shaa allaahu ladahaba ladahaba bisamcihim wa absaarihim waa tagsiin laha bisamcihim iyo wa absaarihim ina allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiir wey walow shaa allahu ilaahay hadduu doono ladahaba waa la tegi lahaa bisamcihim wa absaarihim bimacnaa waa tagsiin lahaa wey araggooda iyo maqalkooda labadaba iyagana sidaas baa tusaalihii labaad sidaas baa lagu tusaaleeyey waa mathelkii labaad oo kuwa munaafiqiinta munaafiqiinta marka aayadahan saddex iyo tobanka toban tilmaamood baa ilaahay ku tilmaamay oo tobanka tilmaamoodba waa toban tilmaamood oo xunxun waa inay been yaqaanaan khadaac inay la yimaadaan makri inay la yimaadaan safaha inay la yimaadaan istihzaa dhulka inay fasahaadinayaan jahli iyo baadinimo inay hadba qole u tegayaan jees jees waxaasoo dhan baa tilmaamahooda ka mida marka nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu u leen waayey kuwa munaafiqiinta ah mar hadday gaala yihiin nebigana uu ogyahoo la ogeysiiyey tilmaamihiisa tilmaamahooda la baray oo qaarkood yaqaanay bukhaarigaa wariyo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cumar isagoo la hadlayo akrahu an yataxadasa alcarabu waxaa nacaya carabtu inay ku sheekaystaan anna muxamadan yaqtulu asxaaba muxamed inuu laayo asxaabtiisa kuwii majliskiisa imaan jiray baa muxamed laayaa taas baan diidayaa buu yidhi marka labadaa tusaalaha la keena hadda amfaasha iyo tusaalayaashana waxaa wax ku qaata kuwa caalimiinta ah wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala qoladaasina waa sidaas yaa ayuha naas yaa ayuha naasu dadow saddexdii qolaba markan waa loo wada dhawaaqaya muuminiintii gaaladii munaafiqiintii ayuha naas waa ku wada dhacdaa yaa ayuha naasu dadow ucbuduu caabuda alladii allaha caabuda ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda aladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray idinka idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka hortiinaha lacallakum waxaad mudantiin tattaquun inaad cabsataan oo dhowrsataan yaa ayuha nnaas iyagaiyo dhan baa loo dhawaaqaya waxaad caabudaan allaha idin abuuray abuuriddow idin abuurayba haddi isagaaba idin amaamuday idin dhaliyey idin keenay subxaanahu wa tacaala yaa ayuhannaasna waa wax allaal wixii nebi aadam ka farcamay weeyaan lacallakum tattaquun sidaas baa loogu nideeyey saasaa loogu dhawaaqay aladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka alarda dhulka idinka dhigay firaasha gogol allaha idinka dhigay firaash joodari kuu goglanoo kale ilahay dhulka inoo ka dhig wasamaa samadana binaa'a sanqaaf iyo dhisma inoo ka dhigay guri baan ku dhex jirnaa sagxadiisa hoosena waa dhulka xaggiisii kole sanqaafkiisii dadkiina waa cirka weeya oo fa akhraja saaray bihi maagaas roobkaas la keenay wa anzala dejiyedha min asamaai samada xaggeedana maa biyo ka soo dejiye biyo macaan hareed oo fa akhraja saare markaa bihi bidaalika almaa bisababi daalika almaa biyaha cirka laga keenay min ahamaraati xaalow ka haray miraha xaggooda risqan risqi oo lakum idinka idiin ah allah idin idinka soo dhaliyey idinka soo saara markii roobku yimaado baa dhirtii baxaysaa mirihii baxayaan mirahaasna waa risqi weeyaan wax dadku cuno iyo wax dunyadu cunto iyo fawaakihdii iyo qudaartii iyo wixii o dhan baa baxaya falaa tajcaluu ha yeelinina haddayba mar saa laydiin sheegay lilaahi ilaahi andaadan kuwa nid ah iyo shariigyaha u samaynina walxaal antum idinku taclamuuna ogtihiin maxaa ogtihiin waxaan kaloo baadilka ee asnaamta inaysan waxba arsaaqin inaysan waxba abuurin ilaahayna inuu isagu yahay midka khaaliq ah oo rasaaq ah ee raasiq ah keligiis wax abuuray keligiisna wax arsaaqo falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain kuntum haddaad tihiin fii raybin shak mimaa kii xaggii nazalnaa aan ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkannaga haddiiba shaki idinka jiro addoonkannaga qur-aanka aan ku soo dejinnay ee mucjisada ah ee la yaab kale qur-aanka nadmigiisa iyo nidaamkiisa iyo bayaankiisa addoonkannaga nebi maxamed calayh salatu salaam aan ku soo dejinnay faatuu idinkuba la imaado bisuuratin suurad hal suurad oo min milihi la midkiisa car hal suurad oo qur-aankaoo kale ah keena lamidki la midkeedoo kale qur-aanka la midkiis balaaqada kula mida fasaaxada kula mida bayaanka kula mida ma keeni kadhaan weliba markaad samayn doonaysaan wadcu u yeerta shuhadaa'akum shuhadadiinna iyo cawaantiinna iyo ansaartiinna iyo kuwa idiin kaalmeeya u yeerta shuhadadiinna oo min duunilaahi ah in kuntum adaatiin saadiqiina kuwa run sheegaya cid keeni kadha ma jirto qur-aanka kariimka ilaahay baa keenay wax la mida cid keeni kadha khalqi keeni karaa ma jiro wax kasta hadday soo dhodhoobaan soo sameeyaan waxay noqonaysaa wax foolxun oo aan qur-aanka meelna ka shabihin fain lam tafcaluu haddaynaan samayn oo aynaan keeni karin suurad qur-aanka suuradihiisaoo kale ah fain lam tafcaluu haddaynaan horay u samayn oo aad ka caajiseen inaad keentaan awal aad kari weydeen walan tafcaluu mana samayn doontaan dibna uma keeni doontaan kuwa maaragtay qur-aanka aflagaadheeyey kuwa balaayooyinka sheegoo dhiira aayado shaydaan iyo balaayo samaysay waxaas waxood o dhan waxba kama jiraan fain lam tafcaluu walan tafcaluu dibna kama samayn doontaanoo ka kari dooni maysaan ilaahay baa qur-aankiisa xafiday ilaa waxaa la yidhi laa yaatuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira hadday kulligood isku kaalmeeyaan qur-aankao kale ma keeni karaan haddayba mar saa tahay hor iyo gadaal midnaydnaan midna samayn karin waa lagu horayso wirkeena la yidhi cariyaa keeni kara qur-aankao kale hal suuradoo ka mid a toban aayadoodoo ka mid a hal aayadoodo ka mid a cariyaa keeni kara mar hadday saa tahay fattaqu naara war naarka yaabo allatii naartaasoo waquuduhaa waxa lagu hurinayo oo lagu shidayo annaasu dad allatii naartaasoo waquuduhaa waxaa lagu shidayaa annaasu dad yahay iyo walxijaaratu dhagax dadkaasi waa kuwa gaalada ah dhagaxdu waa asnaamtii balaayada caabudu jireen waxa shidaalka oo naarta lagu hurinayo oo lagu istaarayaayo waa waxa weeyaan dad iyo dhagax waxaasaa lagu guraya uciddat naartaa waa la darbay ama taa naartaasoo uciddat la darbay lilkaafiriina gaalada loo darbay uciddat naartaa waaba la darbo horaa loo diyaariyey lilkaafiriina kuwa gaalada baana loo darbay oo loo darbay loo diyaariyey naartaa iyadaa weeyaan naartaasay leeyihiin kuwa gaalada ah fattaqu naar mar haddaa ka cajisteen inaad qur-aankaoo kale keentaan oo keeni karinin maba keeni kadhaane war naarta jahaname la yidhaahda iska ilaaliyo see iskaga ilaalinaysaan qur-aanka rumeey qur-aanka raaca isaga qaat sidaas baa lagu yidhi allaha caabuda qur-aankaas addoonka iyaga aan ku soo dejina calaa cabdina addoonnimada waa tashriif iyo takhsiis nebiga ammaan weyn baa gu jira tilmaanta u sarayso nebi maxamed lagu ammaano weeye calayhi salaatu wasalaam calaa cabdina addoonka addoon ilaahay bu ah marka waxba ma keeni karaan wey faatuu bisuura suura waa la nakireey waxaa looga jeedaa cumuum iyo shumuul cariyaa keeni kara ma keeni kadhaan weeye sidaa markii la tilmaamay ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala kuwa baariyaasha ah waxa loo diyaariyey ee awliyadiisa ah waana usluubka qur-aanku ku socdo marna cabsigelin marna rajogelin oo marna xaaladda waxaa la tilmaamaya kuwa abraarta baariyaasha marna kuwa fujaarta baa la tilmaamaya wabashiru bishaareeh alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wanwanaagsan muuminiinta mutaqiinta ee adduunka markay joogeen muxsiniinta ahaa ee iimaanka iyo camalka saalixa jamciyey kuwaa u bishaare maxaa ugu bishaaraysaa anna lahum bianna lahum iyaga inay u ahaatay ay leeyihiin jannaatin jannooyin jannooyinkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa qasriyada jannada ka dhisan iyo waxa weeyaan geedaha halkaa ku yaalla hoostooda waxaa dareeraya alanhaaru webiyaal webiyaal baa dareeraya beero qurux badan baa meesha ku yaal guryo qurux badan baa ku yaal webiyaal baa soconaya anhaaruuljanna la yidhaahdo webiyaashaas hadda waa anhaarun min maain hayri aasini webiyaal biyo ah aan doorsoomayn biyo macaan wa anhaarun min labanin lam yatahayar dacmuh webiyaal yaa caano ah oo aan isbedelayn dhadhankoodu baa ka mid a wa anhaaru min khamrin ladati lishaaribiin webiyaal khamra ah khamradan qurunka adduunka ma ah khamrada macaan oo jannada weeyaan midaan adduunka qofkii caba middaa xaggaa lama siinayaa la yidhi mid lagu waalanaya maaha waa mid jannadii ka mid a barwaaqadii jannaday ka mid tahay iyo sharaabkii jannada wa anhaaru min casalin musafa malab saafiya webiyaal ah waxaasaa dareeraya ilaahayna ku arsaaqo tajrii min taxtiha alanhaar kullamaa rusiquu kol kasta oo lagu arsaaqo minhaa xaggeeda kullamaa rusiquu mar kasta oo lagu arsaaqo oo la siiyo minhaa jannada xaggeeda min hamaratin miro risqan risqi markii miraha jannada wax laga siiyo kullamaa rusiquu min hamaratin risqoo jannada miraheeda mar allaaloo lagu arsaaqo kuwa ahlu jannada qaaluu waxay dhahayaan haadaa kani alladii kii weeye rusiqnaa nala ku arsaaqay min qablo horay oo mirahan waa kuwii hadeer ayagoo kale aan cunaynay hadda ka hor kuwii nala siiyey weeyaane mirihiibaa waxay moodayaan kuwii hore malaa'ig baa u keenaysa mar labaad baa loo keenaya kaasay dhahayaan soodii hadeer kuwaan oo kale naloo keenay markaasaa malaa'igtu waxay dhahaysaa kul yaa cabdallah addoonka ilaahay cun fal lownu waaxidun midabka isku mida waa isku egyihiin wadacmu mukhtalif dhadhankuna waa kala duwan yihi isku dhadhan maaha isku si u dhadhami mayaan laakiin waa isku egyihiin كلما رزقوه منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل إلهي وحير وأوتوا به ولليم متشابها حاله يهمد الشبهي والله كان يسوى اسكوعك شكلك يا موقالك وإسكاقية لكن حق ردنك إسكاقماك وأوتوا به متشابها dhadhanka ku kala duwan yahy waxa jannada yaal iyo waxa adduunka yaal isku shaqo maaha wuxuu yidhi ibnu cabbaas shay jannada yaal ma shabaho shay adduunka yaal ilaa magaca miro iyo miro unbaa la dhihi karaa mooyaane ma aha mirahan hadda innagu miro aynu mateli karno dhadhankooda iyo muuqaalkooda iyo macaankooda maaha walahum waxaa u ahaaday kuwa ahlu jannada fiiha jannada dhexdeeda aswaajun zawjaad iyo xaasas oo mudaharatun la dahiray oo xuurulciina iyo kuwii adduunkoo yana wanaagsanaa oo ahlujannada ah kuwaasoo laga dahiray waxyaalaha najaasooyinka kuwa xisiga iyo kuwa macnawiga ah wax xumaana aan lahayn nifaas iyo xayd aan lahayn kulliga dadka ahlujannada meesha jooga kaadi iyo xaaka iyo saxaro iyo wax xumaana ma laha wahum iyaguna fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduun kuwa ku waaraya wey waa ku waaraya laga qaadi mayo barwaaqadii inta la siiyo laga ceshan mayee jannadii dhexdeedii bay ku waarayaan halkaas baa lagu abaalmarinaya waaritaan ay weligood joogayaan ayay helayaan kuwa ahlu naarkaayoo gaalnimada ku dhintayna naartii bay ku waarayaan munaafiqiintuna naartii bay gelaysaa ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar dabaqadda u hooseysaa la gelinaya munaafiqiinta kuwaan ahlu jannadaayo mu'miniintaana jannadaas iyo midhahaas iyo khayrkaas iyo barwaaqadaas baa la siinayaa wayna ku waarayaan allahuma ajcalna min ahli اljanna walaa tajcalna min ahli الnaar darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam bsawaab